Gudoomiye ku-xigeenka maamulka e c c khaatume doctor maxamed cabdi ismaaciil shiine ayaa xariga ka jaray dhismaha wadada isku xiri doonta cusbitaalka weyn iyo suuqa ee magaalada laascaanood munaasabada lagu daafurayay dhismaha wadadan ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka khaatumo dhakhaatiir dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada gudoomiye ku-xigeenka maamulka e c c khaatume doctor maxamed cabdi ismaaciil shiine oo xariga ka jaray wadadan ayaa ka warbixiyay muhiimada wadadan oo ah waddo u muhiima caasimadda maamulkiisi khaatumo oo ah waddadii isku xidhaysay cisbitaalkii weynaa ee magaalada iyo suuqii magaalada marka waddadan ay halkan ka tagto mudane madaxweyne laba waddo bay kaga xidhmataa laamiga weyn ee halboolaha ee magaalada dhex mara waddada muhiimka ee dahabshiil hormarta iyo waddada kale ee ka leexata ee hudheelka inamaahir iyo macruuf iyo halkaas suuqa kaga xidhanta labadaa wadday ku xidhantaa cabirkeeduna waa hal kilomitir iyo soddon iyo toddoba tayadeeda iyo kuwaalitigeedana waa tanjineeradu ka warrameen waxaa keliya oo ku soo dheeraada oo haddeerto aad arki kartaa madaxweyne kusii marin karnaana waxaa weeye dareen iijka ama biyomareenka sida loogu sameeyey oo ah si caalamiya meeshii gawaadhudu ay ka fuulayeen tayadiisa waxaoo dhan aad arki karto qaar ka mid ah bulshada degmada ayaa bogaadiyey dhismaha wadadan runtii farxad bay ii tahay maanta inaan goobjoog ahaado waddadii cisbitalka weyn oo xariga laga jarayo oo runtii cisbitaal ahaan aan baahi gooniya u qabnay waxaad og tihiin cisbitalkan oo ah referal hosbitaalkii deegaanka o dhan waddada keliya loo soo maraa waa waddadan runtii waxaa soo maray dhammaan hoyooyinka uur kale ama hoyooyinka foolanaya dhammaan dhaawacyada iyo bukaannada dhib badan bay ku haysay inay soo gaadhaan cisbitalka waxaa laga yaabaa xanuunka u socdeen ka badan inay waddada ka kororsadaan markaa runtii dowladda hoose si gaara ugu mahadnaqayaan maadaamay waddada inoo dhistay farxadna way noo tahay haddaanu nahay maamulka cisbitalka in dowladda hoose oo runtii annagu aanu leenahay oo cashuurteeda wax noogu qabanaysa iyo dowladda aanu leenahay ay runtii nala shaqaynayso oo waddooyinkii iyo goobihii muhiimka ahaa ay runtii xoogga saarayaan ka cisbitaal ahaanna runtii waxaan ballan qaadaynaa in bukaanada waddadan isticmaalaya oo runtii cusbitaalka adeeg muhiima usoo doonan jiray in mataqaanaa waddadan maadaama ay cusbitaal ku dhammaataan annagu ilaalino qaybna aan ka ahana sidii loo ilaalin lahaa waddadan nidaamkeeda iyo mataqaanaa iyo maristeedaba waddadan muhiimadda ay leedahay waxaa ku filan ina bukaanku aad uga faa'iidaysanaya shacabkuba sidaa darteed waxaa odhan karaa waa horumar u soo kordhay guud ahaan s c gaar ahaan caasimadda laascaanood maanta waxaa la odhan karaa cisbitaalkiina wax badan baa laga qabtay oo waa la dhisay waddadiina kuwa la dhisayo iyo waddooyin kaleba marka waxaan odhan karnaa degmada laascaanood iyo shacabkii cashuurta bixiyey iyo dadkii farsamo ahaan iyo mooral ahaan kaga qayb qaatay intaba waan uga mahad celinaynaa wadadan ayaa waxay kaalin muhiima ka qaadan doontaa badbaadinta bukaanada loo wada cusbitaalka guud ee degmada laascaanood maadaama ay isku xiri doonto xaafadaha bartamada suuqa iyo cusbitaalka weyn ee degmadaasi